waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay inaan halkaan dhagax dhigno wasaaraddii warfaafinta oo uu ugu horeeyo telefishinkii galmudug oo xalay iyo shalay hawada galay aadna maaragtay aada uga boga doontaan caydkii hore iyo dhibaatadiina looga bixi doono ayaan maaragtay halkaan u dhagax dhigaynaa sida ugu dhaqsaha badanna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay dhisanto waana dhismaysaa ummadda reer galmudugna waxaan ugu hambalyeynaynaa inay arrintaas ku farxaan kuna soo dhowaadaan aada iyo aad baad u mahadsan tihiin maanta waa maalin wacan ciid mubaarak ramadaan kariim kulligiin waa mahadsan tihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu